dhanwadaag waliba xarunta lakagadowa malabka shineeda oo ka midaysiina iskaashata ganacsadaasa malabka haanaas oo xarumo shalgadiisinyo kileenga haana kumide degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyadoon saas oo kale xaruntiyo xiriiri leenga qaybo ku mid ah dalka xarunta malabka magaalada baydhabo danwadaaga ayaa waliba baydhaba la korgeliyey sannadii labada kuntum iyo toddobadii kureedda markii la argay baahya lanqoba in magaalada baydhabo la korgeliyey xarun hasaarasa malab nadiif ah silanhela malab nadiif ah oo laga isticmaalo karo qaab daawo ah yaa xarunta danwadaaga waliba yee marwalba ku shaqaysay sidii shineedaha iyo hansaare lahayti malab nadiif ah taas oo laku helo karaa ini shineedaha iyo hela biyo geeda shalgadiisan i weliba daryeel dheeraad ah cabdiraxmaan aadan weliba usukumid ayaa iskaashatada danwadaaga weliba usuku werbiyaya xaruntan iyo baayihii lan aas aasi
danta lakulahay ama hadafka lakulahay wali ataa maadaama maalabka isticmaal jeyni iidan badadii dhagaalayaro wadanka basiiska kal isku haysaton isku jarta lankasta shaaga abur fadaw en mayn awurnay inuna si unanka maarayna familka lankasta familshinka maaraysad iyo aan iskaashata badanana inasa kuu sagnay shinada onga awurnay may kale anga awurnay en walahani dheliyunu shinaon malabsha iyo hasaarna kadib dhagaala ini laku helam haddii laku reeba mayn awurnay caafimaada leeta hatana malabshe caafimaada leey dadka sokorta kaba isticmaale dadka jirin kale isticmaale saas dartiye mayna galeyshina oo malabshe feeleynin hasaarn madi la argi walyaabo oo falsification dada suubiyo badan madi la argi may dadka eed muhiimadan saarayna inay malab gacanta la xakamaali adag horadaas gadadaan saas dartiye mayna dhaliday inay shirkada asaas dan wadaag malabka hasaarti ma jiyanaha suuga ku gadaan hamara ku gadaan suuga kale oo melilin kugada ku gadaan liitriyaan sida liitra ka weelan ada kabar ahaan ka gadaan iyo oo kambeete gadaan weela ka ridaan ada gadaana suuga geliyaan nunasi unan weelna daily lifekan agabad badan la kulkulma dalanka madiiso oo jihdi kale hula weela era ama wala gobda era maadaama walaagan ogdaada walbuuba weeyin marar gaar ma isku dhiyaasa inaad shana beesa ka gadato beeslaha koo gado si kale maalka helaayo ilan zoonakan geedoma ka jarto walha gaday webiyaalka lagu sheena meel dheer lagu sheena dhagal badan gale caqabadahan kulkulmaan may kumid aha inaada kooxaad hagadatiba koo guurt ama koo dhammaad ama baawar lahasaare dhammaad aad caqabad badan ka leeta saaseta maguharaana juhdiga daba dareero hayn insha allah runtii walbuubow horta masi helan ini la kuusa meeloolaka kuus hatana la aamin ini roogda wayb waa lagu yaaba inaad hatil hadhigdii hadaybakin sheegayo hadhigatan isku buubtan ahaday macagoolo suurgalo fikridaas mayna dhaliday in malab la helo hortayaa muhiimadda fikriddii ha horeyti in malab saafe la hela yaa fikriddii ha ku horeyti in shina la kuuso ku hor maamulka xarunta malabka danwadaag ee magaalada baydhabo ayaa waliba sheegana in saameyntii ankuwinayti intilaas aasi xaruntan iyo kulakulmanga roobabkii iyo fatahaadii elniino ee kuqubdanga magaalada baydhabo taas oo iyo kuwaayanga qaybo ku mid ah intii iyo haysidanga shineeda